madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadda ciidulfidriga awgeed cafis u fidiyey boqol labaatan iyo toddoba maxbuus oo dembiye fudud ugu xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xeer ilaaliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida maxamed cabdulaahi khaliif oo ka warbixiyey cafiska loo fidiyey maxaabiistan ayaa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta nabadda dhibaatooyin aad geysateen idinka gacmihiina ku geysateen dembiye aad gasheen ayaa halkan laydin keenay xukunnadeeda inaad dhammaysataan kulligiina xukunnadii waxaad ka qaadateen boqolkiiba sagaashan inta idin dhinnayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa cafis idin fidiyey si aa bulshada ula midoowdaan waxaan rabaa ciidamada kuwa ka tirsan inaan la dardaarmo macquul ma aha in ayadoo laydin baahan yahay oo xooggiinni iyo caqligiinni iyo dhiiggiinni loo baahan yahay haddana aad shacabka dhibaataysaan ama dembiye ciidan aad gashaan oo laydin soo xiro waxaan rabnaa inaad ogaataan meeshaan inaan mar dambe ku soo noqonno dembiyadaa gasheen nin walba waa ogyahay meeshaan inaad ku soo noqotaan ma rabno waxaan rabnaa dadka kale waa ka duwan tihiin dadka ugu qaalisanaayaa tihiin haddana inaad idinka isku soo dhex noqotaan oo dembiye ciidan gashaan ama dadkii shacabka ahaay oo laydinku aaminay aad dembiye ka gashaan arrintaas ciidaan ka yeelayna ma jirto annagaana u taagan waa og tihiin meeshaanaa laydin keenay maxkamadaa laydin saaray dembiyaa laydinku helay dembiyadaas ciqaabaadkeeda waa qaadateen badankeedii inta kalena madaxweynaha idinka cafiyey waxaan rabaa marka inaad ogaataan in laydin jecel yahay oo dalkii idin baahan yahay